salaan ka bacdi saxaafadda annagaa u yeernay shirkan sharaa'ida halkaan ku qabanaynana waxaan ugu yeernay arrimo yaamaha la ysla dhex marayay oo been abuura oo dadku hadda afka xooglayaashaa ay ummadda ku jahwareeriyaan oo ku saabsan dagaalka tukaro ka socda oo nimanka jeegaantaa oo dhulayan lahayn iyo dadayan lahayn xoogga ku qabsaday heshiisyaa socda xaggaa wax ka socdaan xaggaa wax ka guraya waxbaa la kala raraya meelaha lagu kala noqonaya khiyaaliga ninna heshiis kuma galo gurigiisa heshiis kuma galo guriga albaabkaa laga soo galaa ganjeelkaa laga soo garaacaa qof intuu gurigaaga soo galo asagoo aan ganjeelka ka soo garaacin aan albaabka soo garaacin intuu gurigaaga soo dhex fadhiisto kaala igula heshii cidda ka shaqaynaysaa waa garanka dha inay tahay cid waalan inay tahay marka waxaanu leenahay dadweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan oo nabadda jecel iyo dadweynaha reer puntland meel kastay joogaan inayan arrintaa waxba ka jirin hay-adaha caalamiga ahi arrintaa waa waanta oo laga hadlayo puntland iigadii oo u yimaadeen laakiin qolo kastoo timaada waxaa lagula hadlaya ama lalahaa oo loo sheegaya ama isma ha noqoto ama dowladda ha noqotee ciddii nabad doonaysaa ha iskaga baxdo guriga ayaan lahayn ay gudaha ugu jiro meel laga wada hadli kadha ha tagto qof walbana deegaankiisa dib ha ugu laabto marka ayaa markaa wixii wadahadal laga hadlaya laakiin annagu gorgorta ninna kala geli mayno guriga iyaga gudihiisa ku jira waxaanu marka leenahay dowladda muuse biixi ee jeegaanta ah haddaa wadahadal doonaysaan waa inaad ku laabataan dhulkii deegaanka a ulahaydeen waa inaad ku laabataan dhulkii isirkiin iyo dadkiinu deganaadeen laakiin wax cid lagala gelayo laasacaano sool iyo sanaag lagala gelayo wadahadal ma jidho dadweynaha reer puntland ayaan wasasiiyo tashuush la gelin dadweynaha reer somalilanna oo nabadda jecelna laftigooda yaan rajo beena oo xaaraana loo abuurin aad iyo aad baan arrintaa uga xunnahay warkaas aan sheegaynana warcad oo puntland dhammaanteed ay aaminsan tahay weeye hadday tahay isimo hadday tahay xukuumad hadday tahay dadweynaha reer puntland marka aad iyo aad baan uga xunnahay wararka khiyaaliga lo faafinayo waxna kama jiraan baan leenahay ugu horrayn waxaan salaamayaa labada wasiir ee saaxiibada ee dhinacyada fadhiya wasiirka warfaafinta iyo wasiir dowlaha madaxtooyada iyo ahna afhayeenka dowladda puntland saxaafadda iyo inta kale halka fadhiyadaba ee mas-uuliyiinka wasaaradda warfaafintaba ujeeddada aanu war-saxaabeedka u qabanay waa inta uu sheegay wasiirka warfaafintu cabdi hersi waxaa baryahan soo baxday annagu horta in dhaweyd guddiga difaaca waa ka maqnayn hawada haddee waxay ahayd tacticay ahayd in looga maqlaan hawada mar walba aana soo taagnaan laakiin waxaad mooddaa in laga faa'idaystay oo ay ka faa'idaysteen qolihii aan iska soo horjeednay ujeeddaduna waxaa weeye uun in la caddeeyo puntland saddex jeer ama laba jeer baan filayaa waxaa yimi u n iyo igad oo soomaaliya ay xubin ka tahay labadaba gaar ahaan puntland haday ka mid tahay waxay ka hadlayeen de waa mandateki ay lahaayeen oo ah nabad in arrimaha ka taagan sool lagu dhammeeyo nabad bay ka hadlayeen puntland nabad bay ku caalamaasay nabad bay halkaa ku soo gaadhay puntland waxay rabtaa nabad bay rabtaa laakiin nabad ay rabtaa ma aha gurigaaga intaan soo galaa nabad qaadanaya waxay la kulmayeen xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horreeyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro waxay la kulmayeen isimada reer sool ama sool iyo sanaag iyo cayn oo u badan oo halka jooga iyo isimo kale oo reer puntlandah waxaa laga wada hadlaya waxa wey nabad baanu rabnaa laakiin nimanka waa ku noqdeen dhulkoodii nabad waynu rabnaa waa run waa inay ku noqdaan dhulkoodii degoonkaada degoonkaada ku noqdaan laakiin iyagoo halka jooga oo boqol iyo laba boqol oo kilomitr oo dhodhow gudaha ku jira puntland nabad baanu rabnaa ama gambadhaanu ku noqonnaa idinkuna tukara taga adeer dhinan laga yeeli maayo way ku mahadsan yihiin igad iyo iyo u n arrimaha fikirka ay la yimaadeen laakiin puntland ma qaadan mana qaadanayso mana qaadan doonto puntland waxaan u sheegaynaa dadka shacabkeeda reer puntland nimankaas way hadlaan afkay ka hadlaan xaggaana waxa jooga ka hadlaan waa niman siyaasiyiina oo u dhashay deegaanadan abti magac ahaan dadkan ka soo jeeda waxa ay sheegaan ay ku hadlaan oo waxay rabaan been ah oy ogyihiin oo niyaddooda ku qancinayaan waxay dhahaan annagaa khatarina meer hebley annagaasana annagaa shacabkuna raacsan isimadii u badnaa ee goboladaasi ee puntland halkanay joogaan waa ogna mowqifkoodana waa cad yahay u-nna wuu og yahay igadna way og yihiin waxaana laysla qaat hal mowqif ay isla qaateen dowladda iyo isimada reer puntland ah ha ku noqdeen deegaankii ay lahaayeen ay ugu sokayso og markaas baa nabadda ka wada hadli karaa inta ay ku jiraan adeer waa la dagaalamayaa dagaalagu dhacaya dalkana xoog baa lagaga saara dee ka bixi waayo ma jirto wax la yidhaaho nabad baa la qaata waxaasay shabaano u sheega dadkooda beenta ah waa layna ictiraafka raadina iyo dowlad gaarana waa gobol ka mid a soomaaliya waa gobol midnimo diida waa gobol soomaali diida labadaa gobol ee waqooyi galbeed waxaanu leenahay la baxa ciidamadii haddii ay la bixi waayeen dagaal wuu dhacaya waxaana u sheegayaa shacabka reer puntland war wallaahi bilaahi tallaahi dagaal waa dhacaya anaa idin dhaaftay wallaahi wuu dhacaya haddii aanan ka bixin oo sidan ku dhaqsaa badan ku bixin oo ku noqon dhulkoodii wixii ka yimaadana iyagaa ka mas-uula ujeeddada aan shirka u qabanay intaas ahayd waadna mahadsantihiin hana loo diyaargawo dagaal iyo difaac in laga saaro dalka nimankaa